habeen wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington
jimcaha dhegaystayaal afariyo tobanka bisha desembar sanadkuna waa laba kun iga raalli ahaada dhegaystayaal waxa ay tahay habeen jimco ah oo afar iyo tobanka ay tahay bisha febraayo sanadkuna waa labada kun iyo labaatanka waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha f m-yada magaalooyinka geeska africa qaar waxaana idaacadda caawa idiin soo jeedinaya caashi ibraahim aadan caashuud iyo anigoo ibraahim xasan daanduray
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a barnaamijkii faaqdaada toddobaadka oo aanu ku eegayno siyaasadda jubbaland ciidankii hore u joogay ciidan waxay ahaayeen deegaanku uu samaystay oo deegaanka laga lahaa bay ahaayeen mushaar la-aan iyo dayax fara badan baa haystay markii dowladda u kordhisayna mushaaraad bay u kortay wax ka daacana ma jiro saddexaa degmo waxaad ogeyd meelaha soomaaliya ugu nabadda badan inay ahayd in luus baabuurka laga soo qaato baraxaa lagu imaan jiray habeen imaanay socon jiray maantana in cirka lamara moogi aan luuq mataqaanaay aan luuq aan luuq lagu tegay in diyaar loo raaca moogi waxaa kale oo dhegaysan doontaan tartan caanaha geela oo lagu qabtay somalilan anuu hala yar baan wadaabiyaa laakiin waxaanu yidhahnoo geeleeda ka mid a aad iyo aad waxaan umahadnaqayaa imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaaba maalinta hore ihaan geel baan tursan caani ha la shirrabo oo la kala iibsani baan arki jir laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hasha caanaha u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kalaa haysa
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo bangiga adduunka oo sheegay in soomaaliya ay u qalanto in deymaha lagu leeyahay laga khafiifiyo
qodobadaasi iyo kuwo kale oad maqli doontaan hase yeeshee intaasoo dhan waxaa ka soo horrayn doonaa warkii dunida
xeer ilaalyaha guud ee maraykanka william barr ayaa sheegay in qoraalada uu twitterka ku qoro madaxweyne donald trump ee ku saabsan wasaaradda cadaaladda shaqaalaheeda iyo kiisaska ay gacanta ku haysaba ay ka dhigayaan siduu hadalka u dhigay inuu shaqadiisa qabsan waayo hadalkan la yaabka leh ee ka soo yeeray mid ka mida xulufada ugu adag ee madaxweynaha ayaa yimid maalmo uun kadib markii waaxda cadaaladda ay ka soo horjeysatay soo jeedinta garyaqaanadeeda kuna talisay in xukunka laga khafiifiyo roger stone oo waqti fog saaxiib la ah madaxweyne donald trump stone ayaa lagu xukumay in uu been u sheegay koongareska in uu farageliyey markhaatiyaasha iyo in uu carqaladeeyey cadaaladda xili lagu guda jiray baaritaanka fargelinta dowladda ruushka ee doorashadii maraykanka ee trump ayaa sheegay in soo jeedinta xukunka ah toddoba ilaa iyo sagaal sano oo xabsi ah uu yahay mid aad u daran oo aan cadaalad ahayn go-aanka ah go-aanka ah in maxkamaddu ay stone siiso xukun intaas ka yar ayaa waaxda cadaaladda ka soo baxay saacado kadib qoraalka madaxweynaha
wasaaradda caafimaadka ee shiinaha ayaa sheegtay maanta in boqol iyo kow iyo labaatan qof oo kaleeto ay u dhinteen cudurka coronavirus taasi oo tirada guud ee dhimashada ka dhigaysa ku dhowaad kun iyo afar boqol guddiga ayaa waxaa kaleeto ay diiwaan geliyeen shan kun iyo sagaashan kaleeto oo qaaday cudurkaasi wasiir ku-xigeenka caafimaadka zen tixon ayaa waxa uu sheegay in kun iyo toddoba boqol iyo lix iyo toban shaqaale iyaguna ay qaadeen fayruskaasi oo lix ka tirsanaayo u dhinteen cudurka tirada guud ee dadka qaada cudurka ayaa habeenkii khamiistii waxaa lagu sheegay inay dhan tahay lixdan iyo saddex kun siddeed boqol iyo konton iyo kow qof afhayeenka ururka caafimaadka adduunka ee w h o taarikha jasarevika ayaa waxa uu isaguna u sheegay wakaaladda wararka ee reuters shalay in kororka tirada kiisaska cusub ay ka tarjumayso qeexitaanka ballaaran ee cudurka ogaanshihiisa iyo sida ururka markaas uu doonayo in dalka shiinaha caddayn dheeri ah uu ka bixiyo habkan
wasiirka arrimaha dibadda ee sacuudi carabiya ayaa khamiistii beeniyey warbixinno sheegayey in laga yaabo inay kulmaan dhaxal sugaha dalkaasi maxamed bin salmaan iyo ra-iisul wasaaraha israa'il benyamin netanyahu ma jiro wax kulan ah oo la qorsheeyey inuu dhex maro sacuudi arabiya iyo israa'iil waxaa sidaasi telefishinka sacuudiga ay leeyihiin ee alcarabiya u sheegay amiir faysal bin farxaan oo ka jawaabayay warbixin uu qoray wargeyska hareds ee ka soo baxa israa'iil siyaasadda sacuudiga way caddahay tan iyo markii dagaalka uu bilowday ma jiro xiriir u dhexeeya sacuudi arabiya iyo israa'iil boqortooyadu waxa ay si dhab ah u dhinac taagan tahay falastiin ayuu yidhi israa'iil iyo sacuudiga ayaa wadaaga dana mid ah oo ah in ay ka hortagaan iiraan iyaga oo u arka tehraan inay tahay halistooda ugu weyn hase yeeshee sacuudi arabiya ayaa ku adkaysanaysa in xiriir kasta oo ay la yeelanayso israa'iil uu ku xiran yahay in ay ka baxdo dhulka carbeed ee ay ku qabsatay dagaalkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo lixdankii
wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad weli nagala socotaana waa washington hay-adda lacagta adduunka ee i m f iyo baanka adduunka ayaa shalayta si wada jira u sheegay in soomaaliya ay u qalanto in deymaha lagu leeyahay laga khafiifiyo marka la eego waddamada faqiirka ah ee deymaha culus lagu leeyahay guddiyada maamula labada hay-adood ee ugu waaweyn maaliyadda dunida ayaa waxay sheegeen in soomaaliya isbedelo ay ka samaysay dhinaca dhaqaalaha iyo weliba maamulka hay-adaha maaliyadda haddaba muhiimadda tallaabadani ayaa haaruun macruuf waxa uu ka wareystay brofeor xuseen warsame oo wax ka dhiga jaamacadda calgary ee gobolka alberta ee dalkaasi canada waxay arrintaasi ku soo koomaysaa in ay soomaaliya lagu abaal marinayo howlihii ay soo qabteen saddexdii saneyna soo dhaafay oo ahaa inay sameeyeen isbeddel dhinaca dhaqaalaha ah iyo isbeddel dhinaca xisaabaadka inay sameeyeen dabeetana hadda loogu abaalgudayo inay soo gaadheen heerkii laga dhaafi lahaa deynta iyadoo weli ay dhiman tahay shuruudo yaryar oo ay ka mid yihiin kow hadda qayb socoto oo magaranaysa xisaabtaba weli socda inay ka soo baxaan isla markaana inay ballan ku qaadaan qaybta deynta aan laga cafin karin bal siday ku bixin lahaayeen oo inay ku qorshaheediina la yimaadaana dabeetana bisha maaris ayaa go-aanka rasmiga ee ah in laga cafin doono si kumeel gaadi looga cafin doono la siin doono deymo yaryar la siin doono ayaa lagu go-aanka la gaari doonaa tacafinta weyn ee kama noqoshadii iyadu sanad dambe ugu yaraan ayay qaadanaysaa waayahay soomaaliya deymaha dibadda looga leeyahay waxaa lagu qiyaasay in ka badan shan bilyan oo dollar marka bal waxaad waxyar sharaxdaa waxa ay soomaaliya qabatay muddadii sannadaha ahaa ee lasoo dhaafay ee soo gaarsiiyey heerkan in loo tixgeliyo in deymaha laga cafiyo iyadoo la raacayo waddamada faqriga ah ee deymaha culus lagu leeyahy su-aal aada u sarreysa waxyaalaha ay soo qabatay horta waxaa ka mid ahayd kow waxaa looga baahnaa horta waa laba arrimood oo waaweyn baa looga baahaya si arrintanaba ay u dhacdo midi waxa weeyaan ta ah in ay xisaabaadkoodu wixii soo galay inay u isticmaaleen si muuqata oo la arkayo ay ku baxday meelo la ogyahay masalan in mishaarku bangiga ka baxo inay lacagta cashuurta lagu qaadaa marka hore ay bangiga soo gasho dabeetana akaan lagaga bixinayaa uu jiro in dawladdu waxaa soo galaa ay ku xisaabtanto oo aanay iska gelin deymo kale oo ay inteeda yartaa shamcin shaqaalaha ayna badinin oo si aad u og tahay saddexdii sana soo dhaafay dawladdan hadda jirta shaqaale micnalamay qaadanin waxaan milatariga ka ahay milatariga ayay dib u dhistay oo waxoogaa dee maraykankuna ay ka caawinayeen laakiin may qaadan shaqaale kale sababtaa waxa shuruudaha ayay ka mid ahayd taa horta way ka soo baxday ta labaadee lagu xidhaa waxa weeye inay la yimaadaan qorshe yaraynaya faqriga maaha inay yareeyeen ba hadda oo waa tallaabada labaad laakiin inay qorshihii la yimaadeen marka ta hadda ugu dambaysa laga jeegaranaya waxa weeyaane weli dhiman inay qorshaha keenaan dabeetana ay keenaan in sidii ay deynta yare lagu leeyahay in yarna qaybun ay iskaga bixin karaanna inay iyadana la yimaadaan marka taasa inay xisaabaadkoogii si fiican uga soo baxeen qorshaha faqri yarayntana ay la yimaadeen ayaa lagu abaalmarinayaa qodob muhiima oo ninka madaxda ka ah bankiga adduunka oo xuseen waxay ahayd in uu isagu bisha febraayo bishan aynu ku jirno uu hordhigayo international development association oo qeyb ka mida i m f ta ah iyo maaragta ururada kale ku jiraba in laga nadiifiyo wixii deyma ee lagu leeyahay soomaaliya midda kalena sida aad sheegtay ay saaran tahay dowladda soomaaliya oo ah in dadka deymaha iyo hay-adaha deymaha kuleh iyo wadamada deymaha kuleh ay kala xaajooto maxaan ku idhahdaa haddii laga cafinayo iyo qaabka looga cafinayo iyo haddaan laga cafinayn qaabka isaga nadiifinayso bal marka sharax muhiimadda ay leeyihiin labada qodob horta inta badan ilaa haddaba waa la soo gaadhay ina waddamada deynta inagu leh shan shan dhibic saddexda bilyane lanagu leeyahay hal bilyan waxaa inagu leh waddanka maraykanka dhowr boqol oo milyan waxaa inagu lahaa shiinaho isagu markiiba uu saamaxay lix boqol oo milyan wax ku dhow dhow waxaa inagu leh ma garanaysaa talyaaniga iyaga laftugoogu ballan qaaday inaga saamaxayaan marka marka horeba i m f ta iyo world bank ayaa u gurguurtay kuwaas oo ay ballan qaadeen inay joojiyaan waa kii maraykankuna yidhi waan ku soo diray xisaabaadkoogii inay inaga dhaafayaan intaa markii la helay ayaa arrintan iyadae in i d a da ama qaybtan international development agencygu waa qaybta ina siin doonta deynta yar ee kumeelgaadhka ah ee la gelin doono waxbarashada iyo caafimaadka gaar ahaan la gelin doono kuwan si kuwaa marka aad marka horeba ugu qalanto waa in iyadu deyntii ay kugu lahayd oo i d a da waxaa iskale adduunka iskale iyadu inta ay kugu lahayd waa in la bixiyey marka wadamaha intii bixiyey oo ma garanaysaa taasay markaa sheegaysa inay arrintaa bixiyeen bisha dhammaadkeeda ayaa caddayn doonaan dabeetana go-aanka ugu dambaysa executive boardku uu qaadanayo ayaa noqonaya bisha maaric markaas ayay i d a da laftigeedu ina siin doontaa lacag qaybi ay tahay deeq qaybina ay tahay deyn oo laga raba dawladdu inay ku yarayso faqriga oo ay geliso waxbarashada iyo caafimaadka iyo meelaha kale dabadeetana waa la eegi hadday markaa si fiican uga soo baxdo deyntaas iyo wixii la siiyey hadday si fiican uga baxdo sanadkaa soo socda waxaa markaa laga yaabaa sanadka dambe in deyntoo dhanba laynaga dhaafo oo markaa laynoo furo inaan hay-adihii bangiga adduunka bangiga afrikaanka bangiga muslimka maraykanka meelaha inan dayn aan lahayn dulsaar badan amaba aan dulsaarbaba lahayn inay ka heli karro haddii laha yidhaahdo kaasi wuxuu ahaa brofesor xuseen warsame oo wax ka dhigaa jaamacadda calgary ee gobolka alberta ee dalka canada waxaana uu khadka telefoonka ugu warramayey haaruun macruuf
habeen jimcaha wanaagsan ayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kastoo aad naga maqlaysaan dhaqashada geela waa mid ka mid a waxyaabaha udubdhaxaadka u ah dhaqanka reer miyiga ee soomaalida iyo suugaanta waxaana ay uga faa'iidaystaan iyagoo hilibkiisa cuna caanihiisa caba islamarkaana u adeegsada gaadiid ahaan waayihii u dambeeyey waxaa ku soo kordhayay soomaalida reer miyiga ah ganacsato magaalooyinka ka yimaada iyo qurbajoog geela dhaqda shalay waxaa somalilan ka bilowday markii ugu horreysay tartan caanaha geela ah kaas oo ay iska kaashadeen sida la sheegay dowladda somalilan iyo isutagga imaaraadka carabta iyadoo abaalmarino la siin doono dadka uu geeloodu caano badnaado wariyaha v o eda khadar maxamed cakulle oo goobtii tartankaasi uu ka dhacayay tegey ayaa warbixintan hargeysa nooga soo diray bandhigan lagu shirrabaya geela ee lagu eegaya ama lagu qiimaynayo geela caanaha ugu badan laga liso ayaa waxa ay ka socotaa oo lagu qabtay meel u dhaxaysa tuulooyinka maqaaxida inanta iyo abaarso ee galbeedka magaalada hargeysa boqol iyo sagaal iyo labaatan halaad ayaa la keenay iyadoo labaataneeyo kooxood oo ka ganacsada geelu ka soo qayb galeen sida la sheegay qaar ka mid a dadka geela dhaqda ee aan kula kulmay goobtan lagu shirrabaya geela ayaa v o e u sheegay dareenkooda iyo waxa ay arkeen ibrahim cismaanah guuleed ibrahim baqaye ibrahim adigu ma qolada geeladaa anugu qolada geel aha haa geel baad keentay geel baan keenay keentay waxaan keenay laba iyo toban halaad oo dhalay waaye ilaa iminkaad kii wax ku marayaan imanka meel wanaagsan bay marayaan Haye.
haddeena laba halaad way iga dhacday saddex waa iga dhacday labiyo tobankii halaad Haye.
sagaal baa soo boodi ka warantaa Ha, En, weli en, geel soomaalidu waa dhaqan jirtay waa run.
laakiin weligii lama tartasiin lama tartasi.
arrintan sideed maxay wallahi si qurux badan geela berigi hore u dhaqasha ayadun buu daaqi jiray lama tartasiin jirin inanku haddana maanta tartan baa u galay ma garatay haddee insha allah bilaha dambena ee bisha sagalaadna mid ka sii badiyaanu keenaynaa haddii alla ka dhiga dambe- maanta tartan baa u galayoo dee labayo toban baa keeno saddex meel sagaal baa soo booday meel wanaagsan buu marayaaba waxaan mu aqoonin iyo xeryahan iyo cadi imaka waa kaa deer bal sida wuxuu daaqa u cunaayo marka aad iyo aad baan ayaanu dhiiri gelinayna geli loogu istahaadaya waa ku qanacsanay waa naga caanihiisii wada dhamayna haa bismillahi raxmaan raxiim waxaa idhaa kiise xasan qowdhen dee waad mahadsantihiin iyo aad baad mahadsantihiin maadaama nagu soo booqateen tartankii geela halkii lagu tartansiinayey geeli si fiican baa loo tartansiiyey waa arrin nagu cusub waa arrin aan hore soomaalida uga dhicin waa arrin aan ugu faraxnay waa geelii hawdka joogay raggii hawdka joogay baa la soo xareeyey dadkii baa la isbaray tii wax walba waa la isbaray aad iyo aad baan ugu faraxsan agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga ee somalilan cali xuseen nuur ayaa u sheegay v o a in wasaarad ahaan ay iska kaashadeen qabashada shirabaadan geela dowladda isutagga imaaraadka carabta ujeeddada geelan laga leeyahay xeraynteedu waxa weeye inaannu ogaanno caanaha geela eh, maxaanku idhaahdaa intay leeg tahay qiyaas ahaan ee caanaha candhada ku jira ayaannu rabnaa inaan maxaanku idhahdaa ogaanno marka caanaha ogaanshahayga waxaannu ka baranaynaa amba maxaanku laga baadigoobayaa hashun caana badisay maxay ku caana badisay ta caana yaraysana maxay maxaanku idhahdaa ay ku caana yaraysay marka tartanka gebigiisuba intaasuu iyo inaynu dhiirigelinno dadka maxaanku idhahdaa xoola dhaqatada maxaanku idhahdaa iyo dowladda imaaraadka oo iyaduna hawshan maxaanku idhahdaa aad noogala shaqaysay ayaan dhiirigeliyaa mustafa cali ducaale waa guddoomiyaha ururka caana soo saarka geela ama geeljiraha ee somalilan waxa uu u sheegay v o a urur ahaan sida ay u dareensan yihiin waa dhiirigelin qiimo weyn weyn u leh een, ummadda somalilan in khayraadkii ay haysteen wixii ugu muhiimsanaa oo geel ahaa in maanta een, mar- een, marxaladdii labaad uu u gudbo oo ah in la shirrabo caanihiisii waxaa iman doonta in caanaha marka farriinteenina ay gudubto adduunka u baxdo ee aynu la ogaado inaynu caanu leenahay waxaa iman doona kambaniyeys daba socda oo caanaha doonaya marka diyaargarow weyn baa halkaa ku jira madaxweynaha een, waxaan uga mahad celinaa dhiirigelinta uu la garab taagan yahay qolada imaaraadka ee walaalaheena hawshan inaga caawiyey na iyaguna waa mahadsan yihiin dhinaca kale madaxweynaha somalilan muuse bixi cabdi oo goobtan lagu shirabaya geela yimid saaka ayaa sheegay in aanu kaga qaybgelayn magaca xukuumadda dowladda ama madaxweynenimo isagoo ah xubin ka mida dadka geela dhaqda anigu iminka kumaan iman si een, dowladnimo rasmi ah waxaan ku imid anoo ka mida geelleyda anugu halaan leeyahay sida mustafiya geel badan meri marka maadaamaan ku jira geelleyda waxaan imid anoo geelleya tartanka kamaan qayb gelin waan soo diyaargaroobayaa waan ka yar baqday markaan arkay nimanka geelasha badan iyo geela waaweena la wato markaa waan soo alamitinayba ciyaalkooda waan soo alamatay doonaa marka markaan soo alamataya aya- maya maya anugu sanadeena soo gaaraya waa meel horaa gaadhay anuu hala yar baan wabaabiyaa laakiin waxaan u yidhi anoo geeleyda ka mid a ururkaa geeleyda iyo mar aad iyo aad waxaan ugu mahadnaqayaa imaaraadka eh, dowladda imaaraadka inagoo xidhiidho badan leh waxay inoo keeneen anugu waan la yaabay maalinta hore wiilkaan geel baan tursan caanina hala shirrabo oo la kala iibsanin baan arki jiray laakiin in la qiyaaso oo farsamada la mariyo oo maxay hashu caan ah u yaraysay ma caafimaadkeeda ma cuntada cuntayba ma dabeecad kalaa haysa hadduu geela caaniray waa la bedelayaa awr baa loo doonayaa dhaqankiisaa la bedelayaa marka innaga hashii maanta dhexaadka waxaa maraysaa saddex iyo badh kiilo maalintii oo saddex jeera la shigay laakiin iyaga koodu wuxuu marayaa sideed marka waxaa in waajiba inanu gaarsiiyo khadar maxamed cakulle v o a hargeysa
si wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale dilana halkaad weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a washington baahinteena fiidnimo ay wadajirint kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashuud yaana waa ibraahim xasan daanduule iyo farsamadii jimi faariga haatana ku soo dhowaada faaqidaada toddobaadka maxamed cabdi xasan waa kan
kulaynti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkii faaqidaada toddobaadka laga soo bilaabo doorashadii maamulka jubbaland ee madaxweyne axmed maxamed islaan axmed madoobe ee bishii ogost ee sannadkii hore ilaa xilligan la joogo waxaa ismaandhaaf u dhexeeya maamulka iyo dowladda federaalk ee soomaaliya waxaa dooda labada dhinac u dhexaysaa ay sii xoogaysatay kadib markii dhowaan ciidan ka socda dowladda federaalk ee soomaaliya uu tegey deegaano ka tirsan jubbaland arrintaas oo maamulku u arkay inay faragelin tahay waxaa iyaduna weli taagan dowladda kenya oo loo jeedinayo eedda ah inay soo farageliso arrimaha gudaha ee soomaaliya meesha ugu badan ee eeddeedu salka ku haysaana waa maamul goboleedka jubbaland haddaba barnaamijka faaqidaadda ee toddobaadkan arrimahaas ayaan kaga doodaynaa waxaana igala qayb gelaya shiraac cabdi culey oo ah xildhibaan ka tirsan maamulka jubbaland aadan afey maxamuud oo horey ugu tartamay xilka madaxtinimo ee jubbaland maxamed salaad cali wiil waamo oo ka tirsan siyaasiyiinta deegaanka iyo maxamed deeq cali madarwa guddoomiyaha jubbaland intellectual forum oo ku sugan dalka swiden xildhibaan shiraac cabdi culey ayaan ugu horreyn weydiiyey xaaladda guud ee maamul goboleedka jubbaland ee xilligan la joogo maxawey aad baa umaasan tahay jubbaland waa nabad wax dhibaata ma jiraan way fiican tahay waxayna kulleyba la mid tahay sida dowladgoboleedka jubbaland iyo dalka soomaaliya waxay tahay unbay qayb ka tahay laakiin hadda wax gaar oo dhibaato oo haddaan ka sheegi kara ma jiraan waan garta haddaad ii faahfaahisid xiriirka ka dhexeeya jubbaland iyo dowladda federaalka maxaad ku sifayn lahayd dowladda soomaaliya ee dowladda dhexeeya soomaaliya ee federaalka iyo dowladgoboleedka jubbaland wax weyn oo hadda dhibaato oo ka dhexeeya ma jiraan hadday ka kumaweydana hadee a hadday shaqo ka wada dhexeyso waa laga yaaba xagga aragtida in lagu kala duugnaado waa laga yaaba laakiin taas wax weyn maaha wax laga heshiin karo oo wax lagawada hadli karo waayo aan u tago mudane aadan afey mudane aadan afey maxaad ku sifayn lahayd xaaladda maamulka jubbaland bismillah xaaladda maamulka jubbaland hore oo anigu aan maamulka jubbaland hore u aqaano waxa weeye xaaladiisu waa xaalad runtii la dhihi karo waxay lumiyeen xiriirka ka dhexeeya ayaga iyo shacabkii ay marka hore matalayeen wuu lumay oo shacabka reer jubbaland dalkastay joogaan muddadii sidasan ahaa ay joogeen waxaa la dhihi karaa runtii dib u dhac iyo kala qaybsanaan iyo horumar la-aan ammaan darro baahsan ayaa ka jirtay meeshaan muddadii ay haysteen xukunka runtii xiriir dawladeed ma jiro oo runtii la taaban karo ama hala yaraatee maba abuurnaba hay-adaha dawladda ha ahaato wasaaradaha kala duwan ha noqdaan shuruucda dawladda ay soo ay soo go-aaminayaan ama ay soo saarayaan labada gole ee shacabka soomaaliyeed matale baarlamaanka ha ahaato oo la diiyo xaalad aada iyo aad runtii u adag aad moodo inay jubbaland ay ku sugan tahay in badbaado ay u baahan tahay ayay ku jirtaa haba yaraatee shacabka degan magaalada hadda jooga iyo maamulkii hore hadda gacanta ku hayana xiriir ka dhexeeya haba yaraatee oo la dhihi karo ma jiro shalay u dambeysay waxaa ka dhacay mudaharaad mudaharaad dad shacab aha oo aad arkaysa inay wax diidan yihiin oo calamo yar wata in hadda baabuur filimkaa lala yimaado lagu rido ayaa dhacday in musharaxiintii hore oo magaalada degan musharaxiintii jubbaland sida madaxweyneyaashii xildhibaan federaal xiddig iyo seeraal la weeraray keentay inuu dhaawac dhacay keentay waxaasoo dhan waxaa weeye runtii kalsooni darro jirto oo maamulkii hore iyo shacabka jubbaland special kismaayo degan ka dhexayso weeye marka xaaladda jubbaland kaasi maraysa waan gartay aan u tago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq waxaad ka mid tahay aqoon-yahanada kasoo jeeda deegaanka dadkiina dibadda ku nool ma dareensantihiin in amniga jubbaland uu xaalad khatar marayo saldheer aad baad umahadsan tahay mar labaad baan salaamaya nimanka saaxiibada dooda ila wadaagaya runtii ha amniga jubbaland meel xun buu maraya sababtoo ah waxaa ku soo duulay dowladdii federaalka ahayd oo dhulkii oo nabad ah oo magaalooyin nabad oo gobolka gado sida hadda saddexda degmo ee doolow iyo luuq iyo buulaxaawo oo ah saddexda degmo ee keliya ee koonfurta soomaaliya degmo degmo kale u gudbi kartaa oo nabad ah ay ka jirtay yaa ciidamo lagu soo daadgureeyey cid laga qabsadana ilaa hadda aan la garanaynin cid loo qabtayna aan la garanaynin al-shabaabna ay madaxtooyada horteeda fadhiyaan oo qanacyo ka samaynayaan marka xaaladda amniga ee jubbaland meel xun bay maraysaa waa geel ninkii dhicin lahaa uu dhacayo dowladdii federaalka iyo ciidankii soomaaliyeed baa ku soo duulay sida kale waa ammaan dhulka kale waa nabad weeyaan waxaan dowladda federaalka ahayn iyo al-shabaab oo dhib ku hayaa jubbaland ma jir waan gartay aan u tago maxamed wiil waamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dalka kenya faragelinta uu maxamed deeq sheegay ee ku saabsan ee ka imanaysa dhinaca dowladda federaalka oo meelo amniyo mar horeba laga xoreeyay inay ciidan dowladdu keentay taasina ay keenaysa in amniga gobolku amaba maamulku khalkhal galo ma la wadaagtaa
waa mahadsan tahay mar labaad sandheeda walaalo waa salaamayaa saaxiibaday ku jira qadka sideedaba waxaa jirta waxaana dood la gelin karin dalka waxaa ka jirta dawlad la yidhaahdo federal waxbaa la qaybsaday dawladda talada dalka iyagaa haysata marka anigu maahi nin ka hadlaya mataqaana madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ra-iisul wasaare khayre hogaankii loo dhiibtay waxa ay ku fuliyaan nila wuu xun yahay ama waa fiican yahay midna ma dhahay waayo taladii loo dhiibtay ayay haystaan ciddii aragti qaldan ka qabta marka iyada iyaday u taallaa meeshan jubbaland la yidhaahdo saaxiibaday waan is wada garanayna magaalada caasimada kumeel gaarka ee tekada ah ayaan anigu ku dhashay gaar ahaan xaafad la yidhahdo calanley majengo before one week magaaladaasayto waxaa ku dhintay dad gaaraya afartamiyo qof gaba- galbeedkeeda dadkaas isdilay lama kala dhexgelin lama kala qaban ilaa islaam soomaaliyeedoo soomaalinimo culamo iyo caamo ah ay ugu kacaan mooye shan boqol iyo siddeetan sano ay dadkaa wada degan yihiin sida la sheego maalin weligood iskuma aysan qaldamin amniga jubbaland faruu ka baxaya wuxuuna uga baxayaa waxay tahay doorasho two thousand twenty one ah marka anigu tusaalaha aan bixinayo waxay tahay dawladda soomaaliya roorkeeda iyadaa iskale oo anigu ninku haysta maahi dawladduna waxay tahay waatan dadka u adeegaysa marka saaxiibada iyo dadkii dhegaysanaya waxaan leeyahay rool la sameeya waxaa ugu horreya sheekh shariif iyo cabdiweli maxamed cali gaas waxay qaateen dad soomaaliyeed afar qof iyo shan qof waxay ahaayeen maqan sidaan ka xasuusto waxaa ka mid ah doctor cabdiraxmaan faroole ahlu sunna waljamiica madaxweyne xasan sheekh sidaas oo qaato wuxuu qaatay ra-iisul wasaarihiisa cabdi cumar cabdirashiid cali sharmaarke iyo maamuladii markaa uu jiray maxamed cabdullaahi farmaajo oo madaxweynaha maanta jira ah waxaa laisku haysta ilen waan ognahay anagu soomaaliya waxba kama jiraan waa kow iyo labaatan ka doorashada dhacaysa hadduu dhaho muuse biixi keliyaan la tashanaya xaq buu u leeyahy in looga hor yimaada ma ah waxaa laisku haysta waa doorasho dalkan dagaalkala kama jiro xorriyadda uu leeyahay madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra-iisul wasaarihiisa iyo labadiisa gole madaxda ah xaq buu u leeyahay inay la- dhahaan waxaa wax nala dooranaya muuse biixi it is not compulsory in maamulada jiraa ay wax la doortaan waayo talada dawladda iskale inta laisku haysto waa intaa dalkan dhib kaloo ka jira mala walaal waa idin salaamaya waan gartay markaa muus- muuse biixi tusaale unbaad usoo qaadatee doodeenna eh, qeyb kama aha yes waayo dalka wuxuu yahay south and north waan gartay anu waayo waxa kale inay doodaan ma aha waan gartay ma- taasi waa dood eh, teeda leh eh, maalinteeda leh anu tago eh, xildhibaan shire xildhibaan shire waxaad eh, su-aashii koowadan ku weydiiyey bilowgeeda ku bilowday inaan dhibaato eh, maamulka jubbaland ka jirin hase yeeshee martidii kaaga dambeysay eh, microfonka dhammaantood eh, dhibaatooyin bay sheegeen ah, dhinacay doontaa ka socotay marka bal haddaan dib mar labaad kuu siiyo maxaad ku sifayn lahayd waxaa jira sabeer aad baa umaadsantahay horta waxaan aada ugu xumahay ragga saaxiibadeyda waa ragga jubbalandna waa rag deegaanada kasoo horjee maxanaa kasoo jeeda weeye runtii meel aan dhibaato ka jirin in dhibaato laga abuuro laga abuuro ma fiirno balaayadana waa tii laga duceysan jiray laakiin balaayo hadda in la raadiyo waa laga fiican yahay balse hadday ka tegeydo runtii dhibaatooyinka hadday yidhaaha haddee ka jiraan runtii annagu jubbaland ahaan guud ahaan waan fiican waxba ma jira laakiin hadday ka tegeydo daawo Eh, qaybta daawo oo ceeda dowladda federaalka oo dhul nabad ahaa oo ahayd safe area degmada dalob yaa soddon iyo dhowr hay-ada un yaa deganaa ama international ama local ama un Eh, hay-adii ayagaa maanta way ka guureen Eh, sidoo kaleeta degmooyinkaas muddo eh, one week ka badan wax diyaarada oo rakaab oo baasir kama degin xaaladihii caafimaad laftigooda oo dadka um yani xanuunsan oo muqdishihii meelka loo qaaday jir laftigooda ee arrintaasi u socoto Eh, runtii arrintaas way jirtaa laakiin wax xagga maamulka jubbaland oo jubbaland dadka reer jubbaland oo dhibaato ka dhexaysa haaba yaraatee ma jiraan Eh, runtiina ma fiicno Eh, doorasho way dhacday Eh, xilkana waa meerte haddii qofka maanta intuu tartamo xilka uu waayo oo laga badiyo inuu aqbalo waa yani kaasa waajibka sababto ah hadduu maanta waa buri buu helayaa laakiin haddii wax uu burburiyo yani xilkiba haddaan waayo waxba ma soconayaan oo cadow ama ku cuni ama ku ciiday in la yidhaha horumar laguma gaaraayo dalkan kuma horumar kuma gaaraayo shacabka soomaaliyeed oo yani soddonka sano ay dhibaatada baalisana in loo tiro oo loo naxariistana muhiim weeye marka saaxiibyaalkay waxaan dhihi lahaa yaana balaayo hadda aan jirin yaana hore laakiin meelaha ay wax ka jiraan inaan isku taabano aad bay muhiim u ahaan la dalanshiyada waan gartay Eh, anu tago aadan afey aadan eh, waad maqlaysaa xildhibaanka waa la tartamay waa la kala badiyey adu waxaad tahay madaxweyne ku-xigeen mid ka mid a saddexdii eh, nin ee u tartamay xilka madaxtinimada Eh, m- maa loo daayo madaxweynihii la doortay si uu hawsha u wado oo hawsha in la garab wadaa ma fiicnee ma isaga gacanta loogu daayo ayuu leeyahay xildhibaan shire walaal waa mahadsan tahay xildhibaanka iyo khiyaar kalena waa salaamaya sidikeedana waa ku ixtiraamaya runtii horta doorasho kama dhicin jubbaland ama kismaayo doorasho kama dhicin runtii waxaa ka dhacay waxay ahaayeen wax ummadda soomaalida oo dhan iyo caalamka oo dhan ay runtii wada arkayeen jeedjeedna ka wada ahaayeen natiijadii ay ku dambeyseen la wada garanayo taasoo macnaheedu yahay hadday tahay qaabkii loo soo xulayay odayaasha dhaqanka iyo hadday tahay doorashadii uu samaystay ninka odayga ahaa waa iska muuqatay runtii dhinac wax ka raran bay iska ahayd cibada la tartantayna maba jirin oo hadda runtii haddii kale la tartameen ma jirin markii la diiday in nidaamka saxda ah la maro doorashada oo runtii si kastaba ay hataa caalamku ula hadleen oo uu diiday uu yiri maya anaa iskale ayaa markaas anaguna dee dad deegaanka u dhashadaanahay oo runtii xuquuq leh ayaa waxaa noqonay inaan garabkanaga anaguna doorasho galno oo xildhibaanaha soo soona kadib hasaa isku doorano horta jubbaland wixii ka dhacay labadaa doorashoy ahayd dowladii federaalkeed oo dalkan mas-uulka ahaana waxay tiri labadaba ma aqoonsanin wixii labaiyo labaatankii august sanadkii hore ka dhacay meeshaan saasaan horta qaabka ay u jirta doorashada noocaasay ahayd dalaayo in loo yeerto looma baahno waa run suu sheegay saaxiibkay dalaayon anagu uma yeerayno laakiin markaan cabirayno waxa ka jira meeshaan ku noolnahay de beenna kama sheegi karno waa caydhan haddaan ka sheegno in waxa jira aan umada ka qarinana khiyaamay nagu noqonaysaa xaqiiqatan waxa weeye waxa ka jira meeshaan oo muuqda waxaan ka maqlaya saaxiibada qaar kamid ah oo le balaayada hadday jirto ilaahay nooba keene daawo iyo iyo waxay ka jirtaa magaalooyinka dalxaawe iyo dalow yalo waxaa rabna inaan isla fahano dalkan madaxweyne uu leeyahay shuruucna wuu leeyahay dastuurka qabyada oo dalkan uu leeyahay waxaa ku qoran xuquuqda uu leeyahay madaxweynaha iyo federaalku ay leeyihiin xuquuq ay leeyihiin loo kala sii diskaa jiro waxaa kamid a xuquuqda federaalku leeyahay inay boodarka iyo xuduudaha ay ay ilaaliso xuquuq uu leeyahay runtii federaalku uu leeyahay wey in marka ciidankii qaranka soomaaliyeed oo xuduudaha ammaankooda sugi lahaa maadaama dalka ammaan darra ay ku jirto lawada ogyahay in xuduudaha ciidan loo diro oo dowladda soomaaliya ay ciidanka xuduudaha u dirsato meel la qabsaday iyo yaa laga qabsaday yaaka qabsaday waa wax yaab leh oo runtii cajo badan ninka yiri walaalku yiri saaxiibkayda oo yiri waa ka qaxay iyo hay-ada ka qaxay meesha anigu ku dhashay oo saaka iyo saacad iyo midig la hadlahayo wey runtii meesha uu ka hadlayo cid ka guurtay iyo wax mushkilad ahoo ka jiro haba yaraatee ma jiro shacabkaas iyo ciidankii isu yimidha waa is aqbaleen waana isla joogaan wax dhibaato ama dhex marin xaqiiqatana waxaa la dhihi karaa waxaa weeye wax inay u kordheen ma ahaane waxba kama dhimin waayo ciidankii hore u joogay ciidan waxay ahaayeen deegaanku uu samaystay oo deegaanka laga lahaa bay ahaayeen mushaar la-aan iyo dayax fara badan baa haystay markii dowladda u kordhisayna mushaaraad bay u kortay wax ka baahana ma jiro saacaddan hadda la maraya bay markii bisha dhamaatay waxeeda jeerkay u dhexayaan maxaa ka fiican oo qof bini aadana loo sameyn lahaa oo intaas ka wanaagsan ma intaasaa marka limaad ah mise waa wax iyo shacabkii loo sameyn sandero sandero ala raalli ah waan ku iman doonaa shiree raalli ahow saaxiibkay saaxiibkay aadana in arrintaas wax ka yidhaahdo dalka waa federaal state buu leeyahay dowladaha federaalka waxay xubin ka yihiin dowladda federaalka ayay xubin ka yihiin shuruuc iyo mandate bay leeyihiin dowladda dhexe layskuma haysta heekalkeeda iyo sharcigeeda midna layskuma haysta waa dowladda iyada weeye waan taageersanay annagaana dhisay shalay marka ciidada xoogga dalka soomaaliyeed waa ciidanka qaranka soomaaliyeed lama diidano shanta waxyaabood ee dowladda dhexe ay xaq u leedahay kamid tahay militariga la-aanta socdaalka arrimaha dibadda lacagta militariga waxaasoo dhan dowladda iskale kuma hayso waxaayada laakiin waxaa laisku haysa aadan afay oo alan yani xaqiiqda ka sheegtay loo baahan yahay amaanka waa sheegay saddexaad degmo waxaad ogeyd meelaha soomaaliya ugu nabadda bada inay ahayd in luuq baabuurka laga soo qaato barxaa lagu imaan jiray habeen imaanin socon jiray maantana in cirka lamar lamara moogi aan luuq mataqaanaay aan luuq aan luuq lagu tegay in diyaad loo raaca moogi waxaana markhaati ka tahay ciidadii federaalka ee mataqaanaaye sameynaya daatada markay dhulka mari waayeen inay doolar diyaarad ka qaatay luuq ay diyaarad uga degeen mana jirin waxaas ka hore ciidamaad jooga mishaari ahaaye mishaari ahaayeen saddexaas degmo markhaati baad ka tahay haddii xaqiiqda laga hadlaayo ciidamada ayaga ahaa ee wadanka nabadda ka dhige oo tobanka sano u labaatan sano u dambeeyey shabaab iska xoreynayay maanta xaggee ku dambeeyeen maanta difaaca la isugu jiraa ma shabaab baa loo soo tabar ciidanka dowladda oo turki lagu soo tababare oo hobka lasoo siiye oo etoobiya lagu soo tababare oo yuwaare lagu soo tababare oo shiinaha lagu soo tababare waxa ciidamada qaranka loo soo tababare oo hobka loo siiyey muxay ahayn ciidamada daraawiista wadanka xoreynaya intaa shabaab iska xoreynaya oo abaal u lahaa in la dallacsiiyo waxa la siiyo waxaa abaal looga dhigay in la yidhaha ayaga baa la xoreeya la safayna maanta een difaac maanta la isugu jiro mataqaanashire waxaan jeclahay inaan u tago maxamed deeq oo jooga dalka sweden maxamed deeq maxaad ku dari lahayd waxa weeyaan horta middan hadda uu leeyahay walaalkay aadan afay uu leeyahay ciidamada federaalka iyagaa dhulka xukuma madaxweynaha iyo xukuumadda iyagaa xukuma xuduudaha iyagaa mas-uulkaa war midda laga hadlaya middaa ma aha iyagaa bale waa qabsanay jubbaland baan ka qabsanay bay leeyihin iyagaa idaacadaha la taagan youtubyada la soo geliyay way qiranayaan xabashi baa u turjumayso ag taagan oo le waryaana ethoobia xitaa ceebta ka dhacday meesha ethoobiyan baa laysu adeegsanaya midda kale uu aadan leeyahay doorasho iyo madaxweynihii hore doorasho way dhacday dadku lama qancin karo bini aadanka lama wada qancin karo doorasho cad oo sanaadiiq la dhigay odayaashii boqol iyo dhowr iyo soddonka ah ay ka mid ahaayeen oo qabiil kasta iyagu ay saxiixeen xildhibaanadii lasoo xulay yaa kismaayo ka dhacday axmed maxamed islaam baana lagu doortay doorasho kaloo kismaayo ka dhacday ma jirto afarta sane ee dambe baa la sugayaa hadduu rabbi idmo dad kale lama wada qancin karo waad mahadsantahay maxamed deeq aanu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya Eh, maxamed waxa doodu ay aada ugu wareegeysaa in ciidamada yimid eh, eh, gobolladaas eh, jubbaland ka tirsan ay yihiin kuwa dowladda federaal ka tirsan oo xaq u leh inay meel kastoo dalkaa tagaan amnigana ay sugaan iyo in meelo ammaanoo looga baahnayn intay tageen ciidankii meesha joogay ee eh, deegaanka ay salkiciyeen oo iyaga ay la wareegeen aragtidaada ninka la yidhahdo sandheer horta waa mahadsan tahay mar horena waan kuu sheegay waxaan umalaynaa iminka waxaa tahay adiga ninkayga dalda noo qaybinaya wariyaha v o o waxaa ku igmatay idaacaddaaseta waxaad u tahay wariye intaydan isu kala keento ra'yigeena ana weydiisa ma raba inaan ku noqdo military iyo maamul goboleed iyo maaha dalkan waxaa madaxweyne ka ah madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxaa u ra-iisul wasaare ah xasan cali khayre waxa uu leeyahay laba goba laba gole ayuu leeyahay golo wasiiruu leeyahay dalkan soomaaliya iyo dadkiisa waxay ku daba feeshan yihiin dowladda soomaaliyeed qofku maaha inuu kaga cabiro mataqaanaa maxay ahayd iyo maxaa loo geysan maaha waxaan ka xumahay saaxiibkay ninka la yidhaahdo mataqaanaa shire oo aanan wada ahayn wada xildhibaano wixii dhacayna la wada ogyahay mar raba inaan dib ugu noqdo nin cabdimalow la yidhahdo allah unaxariisto wuxuu yidhi markuu dadka qaar kii fiidhi warniyo adigaa rabbigaa rasaas ka barye xamil dareenka kaaraha dadkan wada qaylinaya ama saaxiibkay maxamed deeq ha ahaado ama shira ha ahaado ama afayba ha ahaadee waxa kismaayo ka jira waa la wada ogyahay doorasho kama aysan dhicin anaa ku dhahaya waxaan ahay toddobaatan iyo shanta shiro markhaati oo uu furi karaa xildhibaan xildhibaanka qoyskiisa sida dadkay u dooreen youtubeyaday ku jirtaa maantana axmed waxa uu leeyahay ninkaa xildhibaan ma aha reerkaygini way joogan waa taagan yihin jubbaland dhib kama jirte iyadaa rabbigeed rasaasta ka baraday runta ha la sheego axmed cidna lama tartamin war meeshan waa la wada leeyahay haddii la wada leeyahayna mataqaanaa waa lagu heshiinaya haddaan la wada leena ninkii xoog xoog ku haysta ha ku haysto laakiin dowladda jamhuuriyadda federaalka soomaaliya awoodda ay leedahay maaha aniga inaan ku gorgortamo anigu qof baan ahay shaksi ah wakiil laga yahay dowlad buu leeyahay dalkan calan buu leeyahay dowladdu dhibay wadda ma laha wixii ay aragtay wax ka qabanaysa ciidanku looma samayn keli waxaa jirtaa ninka la yidhahda sandheerow soomaaliya maanta cidda la dhibayo waxaa la yidhahdaa waa al-shabaab haddii la waayo waxaa la dhahaa farmaajuu la jiraa yacni this is waa footaha hadda la haysta way waxyaabaha lagu hadlo hadday nin reer miyo suuq dhex maraya uu muus ku sorarbaxoodo qoloftiisa uu kuf waxa le farmaaja ka dambeeya waan gartay awoodda iyo talada waxaa iska leh jamhuuriyadda federaalka soomaaliya caasimadeedu tahay muqdisho Waa gartay. Andood- ciday doontay u yeeranaysaa ciidankeed meesha rabtay la tegi kartaa waxay khalad u aragtana mataqaana way qabanaysaa looma abuurin ciidanka shabaab waa yahay maxamed wax kastoo maxamed wiil qaldan waamo ayaa loo abuuray waad mahadsan tahay walaal aan xusuusiya dhegeystayaasha inay la socdaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo aan maanta kaga hadlayno xaaladda eh, jubbaland inoo dhinacna ka eegayna xiriirka ka- ka- ka- kala dhexeeya dowladda federaalk ee soomaaliya haddii aanu tago eh, aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo aadan waxaa dowladda federaalku ay ku eedeysaa dowladda kenya in arrimaha siyaasadda soomaaliya ay faraha kula jirto eh, weliba dhinaca jubbaland iyadoo soo maraysa adiga aragtidaada waa mahadsantahay sandheere intaan qodobkaas ku gelin waxaan wax yar rabaa inaan soo hadaladii saaxiibadii ay yidhaahdeen qaar kamid a oo ku saabsan in dowladdu ay ku duushay degmooyinka eh, daawo gaar ahaan barxaawo iyo dolow iyo luuq oo ay markaas ammaan darre ka samaysay xaqiiqatan waxaa la dhihi karaa qofkaasu eh, waa qof aan ka warhaynin xaaladda ka jirta daawo iyo degmooyinka hadda uu sheegay waayo hadday tahay eh, maamulayaashii degmooyinka maamulayaasha degmooyinka ayaa jooga hadday tahay eh, dhammaan mas-uuliyiintii joogtay degmooyinka sidoodii bay u joogaan Eh, ciidankii hore u joogay oo daawa deganaa ciidankiina waa ciidan dawladeed ciidanka tegayna waa ciidan dawladeed labaduba na- nambar ciidan oo dawladeed bay leeyihin anigu marka waxaan arkayaa waxay tahay fareenka noocaas oo kalea inuu yahay in dadkii iyo deegaankii wax u kordheen wax ammaan darro ah oo maanta mawduuca si fiican baan uga hadalnay oo luuq imaado oo haba yaraatee xiranna ma jirto jidkuna waa furan yahay siduu ahaa unbuu yahay ammaan baa usii kordhay dhaqaalaa usii kordhay mas-uuliyad baa usii kordhay Waa gartay. Xil- xil- Deegaankaasi waa deegaankeygii Waaye, xil- saacad xil- saacadna waa qabaa. Midaas- xildhibaan shirana arrin taa ka duwan buu Qodobka sheegay laakiin sagaal- haddaan ka gudubno waan ku dheeranay taas qodobkan hadda ku weydiiyey ee ku saabsan faragelinta kenya maxaad ka odhan lahay fargelinta kenya eh, runtii eh, eh, hadalka ay yidhaahdeen dawladdaa ku duushay meeshaas eh, federaalka ah oo wax laga yaxyaxa aha waxaa la dhihi karaa ama sida saxda ah waxay tahay eh, jubbaland eh, waxaa kusoo duushay dawladda kenya ayadaana qabsato haysata hadda aan kula hadlayo xaqiiqatan qof dawlad soomaaliyeed ka socda oo jubbaland ku sugan degmooyinkaas hadda aan ka sheekaynayna iyo gobolkaas geda marka laga reebo ma jiraan inteeda kale waxaa weeye mara kenya ayaa jooga ayaga ayaana ka taliya tusaale waxaa kugu filan baarlamaanka hadda ay sheeganayaan ragga qaarkiis oo ay leeyihiin waxaa lagu sameeyey kismaayo lagu sameeyey waktigii la sameynaya wasiirka arrimaha dibadda oo kenya joogay midkii dambe oo caleemasaarka hadda lagu sheegay isagana waxa madooba loo sameynayay kula weydiiyurada xildhibaana la socdo kenyana ayaa yimi ayagabaa ka fudbeenaya oo loo sacbinayo waxaa la dhihi karaa marka xaqiiqatan runta marka la sheego waxa weeye ama ha ahaato eraboorka kismaayo ama ha ahaado dekeda kismaayo ama magaalooyin fara badan oo ka tirsan jubbooyinka ha noqdaan ciidamada kenya ayaa jooga ayaga ayaa xoog ku haysto ayaguna qolyahan hadda maamulka sheeganaya kama kaliyaan awoodoodana ma dhamna waayo waxaad garanaysaa inta ay dhaqdhaqaaq ka samaynaysa kenya hawadii soomaaliya bay ku xadgudbayaan saacadda la doono diyaarada meeshaan dib laga saaraya markaas waxaa lagu dejinayaa puntland subaa laga qaadaya nairobi baa lagu dejinaya waana shuruuxdii dawladda soomaaliya ay soo saartay way yidhaahdeen wixii nidaam duulista hawada ah wasaaradii nidaam bay leedahay waa ku xadgudbeen ciidamadoodii baa meel kasta joogo oo mandate ka haysan aan la garanaynin aniga kula hadlayo oo musharax madaxweyneha haddana ku-xigeen ah ayaa airbortka dhibaato lagu gaarsiiyey sababta lagu gaarsiiyeyna waxay ahayd ciidamada kenya oo mas-uul ka ah airbortka ayaa anagoo isbedel doon ah la kulanay oo mas-uuliyiin aha la kulmay bishii december waxaa ku niri waxaan rabnaa inaad airbortkan xiran oo shaksiga u xiran oo aada waargeynaysaan ummadda in loo furo afar iyo labaatankii bishii december ayaan ku heshiinay in airbortkaas la furo axmed madoobe meel public wuxuu ka sheegay in airbortku furan yahay aniga kula hadlay oo mas-uula markaan airport ka tagayna waana la ii diiday inaan dhoofo isbaaradaa laga soo celiyey barking laaska uu leeyahay airportka hadda askar la iisoo dalbaday axmedooba uu soo amray ayaa la igu jirdilay meel kastayna ku jirtaa qof walbana wuu ogyahay waan gartay waana wax hadda system ansiyo maxamed deeq intaanan ku iman shiraan u tegayaa xildhibaan shire waa meel ay kenya haysata la dhihi karaa meesha waan gartay xildhibaan shire waad maqlaysaa dooda aadan afey in dowladda kenya ay jebinayso xitaa shuruucdii caalamiga ahaa ee ku saabsanaa duulista hawada sidaan ognahay markii la dhaarinayay madaxweyne axmed islaan waxaa joogay maalintii dhaarinta madax amaba siyaasiyiin ka socda dalka kenya waxayna yimaadeen magaalada kismaayo iyadoo amarkii dowladda federaalki ahaa in hawada soomaaliya ay ka xidhan tahay duulista ama adhahda duulista magaalada kismaayo la tegaya ay ka xidhan tahay duulimaadka caalamiga ah inay arrintaasi dhacday marka doodaad hadda aadan afey iyo dhacdooyinka la xaqiijin karayo maxaad ka odhan lahayd sameer aad baa umaasantahay horta waxaan aad iyo aad ugu xumay oo nasiib darro ah saaxiibaday siday u hadlayaan waxaa lay soomaalida rag iska cabso iyo rag iska riix meel ma wada galaan baa la yiri rag iska riix horta dooda nabigiisa noqonin ha noqda wax qaanuuniya sharciyin oo rag iska cabsin horta dooda hataa loo baahan yahay saaxiibkay aad afey waa nin waalkay waa nin saaxiibkay waa ninaan aad iyo aad saaxib gaar u nahay waxaa weeye musharax buu ahaa waa sax laakiin musharax marku waa sharciyadda ma mariyo marka koowaad isma diwaan gelinin shahaadada aqoonsiga ma qaadanin sharuudihii looga baahnaa ma buuxinin jawaabtayda muusan tegin mar haddii uu hadda maanta isaga uu leeyahay sidaas waxu dhaceena madaxweyne ku-xigeen baankaabkaasaa nahay haddee wiil waa mana waa madaxweyne ku-xigeen saasuu noqonayaa arrintan waxaa laga riyaasa laga hadlo haddii laakiin aadan uu maanta uu inta isdiwaan geliyo certificateka shahaadada qaato fiiga lacagta bixiyo borosayska maro ka qayb gala doorashada ama haddii looga badiyo ama aan looga badin wuxuu sheego runtii waxbay ahaan leed doodiis macnay ahaan leed laakiin maanta aadan kama duwan dadka caadiga oo shacabka oo magaalada kama duwana sababta isma diiwaangala procedurka iyo sharciyadda ma uusan marinba qof walbo international level sharciga yaqaanana wuu garanaya shuru- shuruucda qof aan doorasho gelin haddee bulshada soomaaliyeed qof walba madaxweyne aha wuu dhigi karaa wuuna iska doodi karaa hor taasaan taasaan leeyahay midda kale dowladda kenya la leeyahay ma jiraan wax ayaga dowladda kenya wax gaar ay jubbaland iyo dadka reer jubbaland ku haysa ma jiraan dadka waa dadkanagi waa dalkanagi annaga ka mas-uula inaga wax xadgudbaan ogon lahay ma jiraan haddii marka laga hadlayo wax laga hadlayo dowladda kenya amisom baa ka jooga dalka wadamo badan ay ka joogaan dalka dhowr iyo labaatan kun ayaa dalka jooga oo amisom ah kuwaasayna qeyb ka yihin kuwaas kalema waxa laga sheega kuwa maamul muqdisho baabuurta ku jiirayo oo carruurta jiirayo oo bajaajka jiirayo oo intaasoo carruur maalin la dilayo oo amisoontama waxa laga sheegay maxaa tan carruurna ma dilin qof wax ku xeen ma jiraan waayo yani loo dhalile taas micnaheeda waxaa weeyaan jubbaland bay joogaan wey jubbaland kenya kale ma joogto maraykan baa jooga yuruba yimid baa joogo ciidamo badan oo ajnabi baa jooga oo mataqaanaa oo ajnabi ah kuwaasna waxaa laga sheega maxaa kenya kenya loo leeya keliya war ciidamada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed lama diidana kismaayo waynala joogaan ciidamada daraawiish jubbaland iyo kuwa federal difaac ku wada jiraan cadowgooga waa hal mida weeye mawduuca waan ka hadalnay xildhibaan shire ciidamadii laga qaaday baar dheer laga qaaday garbaharey oo xoogga dalka soomaaliyeed ahaa ee cadowga la soo tababaray in dalay xaawo iyo luuq iyo Mawduuca waan ka hadalnay, oo Xildhibaan nabada Shire.
lagu celiyo oo dadka amnigooda qalqal galo oo ay dadku hayaamaan ay qaxaan kuleylkan oo shaki kala galo oo ciidamada kale sii joogin ay gooni fadhiyaan caawa ay hor fadhiyaan oo daraa shaqaaqad u dambaysa ka dhacday ilaa hadda xayasiday taagan tahay taa wey midaan ka hadlayna anaga ma ahane Xildhibaan Shire.
Ciidamada Aan ku daro.
dowladda diidan federaalka annagaa ka mid ah waana taageersanahay waana soo dhawaynaynaa waxa khilaafkiisa oo naga dhexeena waa laga heshiinayaa Way.
taasaan wada baxyaanin way deeq Balneed.
oo jooge S- sweden deeq Waxaan ku darayaa- intaadan ku darin arrintan waxaan doonayaa jebinta xayiraadda duulimaadka caalamiga ma ku khaldanayd dowladda Ee, waa- ee, maamul goboleedka eh, jubbaland agaas- waa sidaas. agaasimaha wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya yaa la warsaday oo la yidhi waxaad tebiseen xeerka caalamiga ahaa ee duulimaadka caalamiga ah wuxuu yidhi dowladda soomaaliya iyadaa noo ogolaatay caddaynta baan haynaa wefdigii reer kenya ee shirka caleemasaarka ka qayb galay idan la-aan kuma aanay bixine dowladda federaalka horta weydiisteen oo u ogolaadeen midda labaad haddii kenya ay xuduud ay ku xadgudubtay xeerarka caalamiga ah cidda la rabo inay wax ka qabato oy tallaabo ka qaado oo safiirka caydhiso oo xiriirka ay u jarsanto waa dowladda federaalka reer jubbaland maaha iyagii baa ka cabsanaya oo kule muxuu ahaa eh, eh, hanti iyo dhaqaaleba kenya kule oo aan ku dhiiran karin waxa naga noo yaala maaha midda labaad marka la odhanayo eh, kenya dhulkan haysa oo xaggaana xabashi intay timaado ay khudbaynayso oo saraakiishii ciidamada soomaaliyeed cunug axmaar oo laba aliflaha oo u khudbaynayo oo u hanjabiyo horta wax la qaadan kara maaha ugandhayska xamar jooga ee madaxweynaha gurigiisa muxuu ahaa furaha u haya ee ilaalinaya waxba lagama sheegayo kenyaanka kismaayo joogana waxba laga sheegayo arrinta doorashada walaalkay afay waa sax murashax wuu ahaa laakiin jidkii ma aanu soo marin hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay nimanka uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen baan u ahaa daseeraan iyo iyo iyo iyo- iyo xidig intay isu yimaadeen bay dhahayn laba madaxweynehana wa- ma- ma filmaantii tom and jerry way kusquslayaan war waxaas waxba ma xaqiiqa hadduu madaxweyne ku-xigeen yahay see bay askar u la- u garaaceen see aeroboorka loogu diiday aawa xasaanadiis aawa ciidankiis anuu ma qabo qof in loo gacan qaado waa ka horjeeda waan gartay waa yahay anu tago maxamed eh, wiil waamo waana la garaac wax soconaya ma aha waay anu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada madaxweyne leedahay waa axmed maxamed islaan doorashada soo socotana ha la sugo twenty twenty twenty three hadduu rabbi idmo.
waayahay anu tago maxamed wiil waamo oo jooga magaalada mombasa ee dalka kenya maxamed eh, sida uu maxamed deeq cabdi madar oo sweden jooga ku doodayo dowladdu afkun bay ka cabanaysaa hase yeeshee tallaabadii diblomaasiyad ma qaadayso marka ay leeyihiin amaba la leeyahay dowladda kenya waxay ku xadgudbaysaa xeerarkii caalamiga ahaayo kismaayo tegaysaa iyadoon eh, idan la siinin waa mahadsantahay sandheerow dowladda kenya waxay ka mid tahay dowladaha mataqaanaa amisomka ka mid ah awood dowlad leedahayda anigu inaan ka hor dhaca ma rabo anigu deegaan doorashadeeda joogtaa dowladda kenya dadkayga ammaankiisa ilaalisaa wax dhib oo aan ku qabay ma laha iyadaan iminka joogaa laakiin wixii shuruuc caalami ah san ka jawaabaya anigu ma aha Eh, laakiin aragtida saaxiibkay maxamed deeq uu ku hadlay kuma hadli karo oo sababta waxay tahay dowladdan lama challenge garayn kara anigu sideedaba dowladdan waa dowladda federaalka soomaaliya aniga iyo dhulkayga iyo calankayga iyo ciidaydaba iyadaa ka wakiila marka hadallada challenge-gada sideedaba ma ahi aniga mataqaanaa nin wax challenge garaynaya Eh, saaxiibkay shire waxyaabo badan buu tilmaamay sida ay wax u jiraan ilaahayna ha laga baquu leeyahay isagaa yaqaanada sida isaga ilahay ugu cabsanay nin walba ilahay sidibuu uga baqaaya dowladda kenya cidda la xisaabtamaysa anigu shacab baanahay maxamed deeqna ma aha shirana ma aha afayna ma aha laakiinse challenge-ga laga dhex dhalinayo dowladda federaalka iyo dowladaha saaxiibada la-ah ee aragti gooni loo kaldanayo ethoopia iyo kenya iyo uganda iyo dowlado kaleba waxay joogaan dhammaantood soomaaliya way wada joogaan haddii go-aan laga gaarayo kenya iyo haddaan go-aan laga gaarayn decisionkeeda anigu ma lihi waxaa iska leh dowladda federaalka ee soomaaliya marka maa dadka inaan ku xuyo laakiin aniga waxaan kuu sheegayaa ninka leedaa sandeerow waxa saaxiibaday qaar ku hadlayaan inaan ahayn nin aqoonsan meeshaa waa meeshaan ku dhashay Waa cidna iga sheekeen mayso marka lagu heshiiyo baynu doodi karnaa inta kale waxay la tahay waa shimbirayo haysto waxaan laga hadlaya waan gartay weli Eh, su- meeshaan maamulka ma jiro waay su-aashada ugu dambaysa waxaan jeclahay qof walba inaan siiyo eh, fursad aan ku bilaabo maxamed deeq oo jooga dalka sweden sidee loo baabi'in karayaa arrintan murugsan ee dhex taala maamul goboleedka jubbaland iyo dowladda federaalka soomaaliya si caqabadahan taagan looga gudbo walaalo way fududahay waxa weeye wadanka dastuur baa u yaala kumeel gaar ah wadanku waa federaal Eh, muxuu yiri saahib qabaana muslimkuna cadiisama walloon madaxa kaago cid kastaa wuu la dagaalay gobolkaas saare xoog iyo cabrin buu ku wadaa nidaamkii farmaajo lagu doortay ee federaalka ah ee wadatashiga ah ha soo celiyo siyaasiyiintii muqdisho waa cabursan yihiin madaxweynayaashii hore ee maamuuska ee qiimaha lahaa baa sidii looga loola dhaqmay oo diyaaradihii laga celiyey ee jubbaland waa lala dagaalay galmudug baa lagu duulay dagaal lagu kiciyey maydha baa shacabkeedii la laayay oo xabashi loo adeegsaday jubbaland xitaa xabashi baa la damcay in loo soo adeegsado waa la iska celiyey waxaan leeyahay marka dastuurka ha loo soo noqdo dowladdu ba heshiisiin baa loo baahan yahay dadka walaalaha ee soomaaliya meel kastaa deganna eh, ha la dhex dhigo dimuqraadiyadda eritrea laga soo baranayo iyo afarta dekedood ee etoobiya la siiyey iyadana ha la iska daayaan leeyahay dastuurka ha Waad loo soo mahadsantahay.
noqdo halkaas sano ee ila meeraysa ee u hadhay saddex sano ila meeraysaa soo dhammaatay hal sano igu meeraysaana way u hadhay farmaajo si kadib ha ugu soo noqdo farmaajo aad baad u mahadsantahay aan siiyo maxamed eh, wiil waamo oo jooga mombasa Aan- halka waxa uu ku jiraa waxa ay dowladda federaalka soomaaliya iyo jubbaland u samaynayso dadka reer jubbalandna waxay dowladooda u wada waa inay qaataan haddii nina uu arko farmaajo inuu dictator yahay dadka kismaayana ah, laleeyahay mataqaanaa dictatornimo laguma haysto iyada nin walba aakhir la soo istaajin doonaa shahadada farmaajo waxaa doortay laba boqol saddex boqol iyo labaatan iyo sagaal xildhibaan dalkana isagaa xukuma kismaayo maamulka jooga marka hore qaabka ku yimi waa la garanaya waa loo soo tadheeray siddeed sano bay ahayd hadda wax laisku raacsan yahay maaha that's why dowladda soomaaliya iyadaa keentay marka inay timaado sababtaasaa keentay aniga marka hore kaaga maahmaahay oo kuyidhi mataqaana ninka cabdinol la yidhaha wuxuu yidhi adigaa rabbigaa rasaasta ka baryay xamil deereenka kaaraha Ma- marka hala xamilo dowladda soomaaliya roorka ay wado waan gartay Ah, aan siiyo eh, aadan aadan afay raalli hada waa sidaa raalli hada Aye.
aadan afay ha- kelmaddii ugu dambaysay ku saabsan sida eh, labadaas waa maamulka jubbaland iyo dowladda federaalku ay isula jaanqaadi karayaan si dhibaatooyinka jira ay meesha uga baxaan waa ku mahadsan tahay eh, sandheere runtii eh, way fududahay wax aada loogu walwalana ma aha waxa weeye eh, dowladda federaalka ayadaa dalka dastuurka ah eh, jubbaland waxa ka dhacay doorasho ma ahayn En- en waxay u baahan tahay in la helo eh, doorasho xor iyo xalaal ah waa inay ka dhacdo jubbaland En markuu isaqbalo shacabka jubbaland degan oo dhan markay isaqbalaan oo saddexdan gobol degan oo ay dad eh, nidaam hadduu caawa kusoo baxo doorashada la qabto hadduu axmed maxamed islaam kusoo baxo annagu waa raacayna kana hor imaan mayno laakiin waxaan rabnaa sanduuq la wada leeyahay iyo nidaam doorasho la wada leeyahay iyo shuruuc iyo isdiiwaangelintu ninka odagaa sheegaysa reerka oo la wada leeyahay in meel lagu wada qorto saa lagu tartamo qofkii soo baxna la taageero taasi waa mid qaabka ay dowladda ula shaqaynayso oo loo wada shaqayn karo jubbaland iyo loo wada shaqayn karo dowladda soomaaliya dibadeta ay soo saartay waxa jubbaland ka dhacay ma aqoonsanin bay yidhaahdeen waa in loo hogaansamaa oo meesha ay astayso oo ay tiraahdo doorashaan ku qabanaya waa in doorasho lagu qabto qofkii kusoo baxna waa in la raaco aadausa noqonayo sharciga ee lo- la raaco reer jubbaland ay ku doofaylaan qofkaasaa noqonayo waan kaloo gartay u baahan in aad iyo aad loo fahmo waxa aad baad u mahadsantahay aadan horumarka iyo dow- horumarka dowladdu ay ay gaartay oo shacabka soomaaliyeed ay u gaartay oo dadka soomaaliyeed kusoo noqonayo oo faa'iidada ah oo shuruucda la ansixinayo ah oo horumarka dalka laga shaqaynayo ah in hadda la inkiro oo indhaha la iska qabto waxaan dhihi karaa waa qaab aad moodo inay dadka xasaasiyad lagu kicinayo noocaas Aad baad u mahadsantahay.
horumarka maanta soomaaliya ay tiigsanaysana waxaan aad uga keenaya qof kastoo soomaali inuu garanayo in maxamed cabdullaahi farmaajo intuu yimid uu rajo soo celisay dadka soomaaliya iyo dadkaba rajadii uu soo celiyey waa inaan la inkirinoo horey loo raaco Waan gartay. Aan siiyo- kelmadda ugu dambaysa xildhibaan shire muhiimadda ugu dambaysana waxaa weeye in wax la wada leeyahay la helo waa mahadsantihin Ah, xildhibaan shire hadalka ugu dambeeya xalka waxaa weeyaan runtii een, xalka ayaga kuma xirno laakiin waxay ku xiran tahay madaxweynaha jamhuuriyadda eh, federaalka soomaaliya iyo madaxweynaha dowlad goboleedka ayaa ka heshiinaya wadahadalkaasna waa socdaa meel fiicanna wuu marayaa wax walbana wadahadal iyo talaashir bay mataqaana ay ku dhamaan doonaan waxa la isku hayana waxaa waa qodobo dastuuriya weeye wax kale dood iyo minjeclayka maaha waa aragti waxa la isku hayo taana way dhammaanaysaa ilaahay idinkeena waxaan rajaynayaa eh, in taana la isku fahamsi ugu dhaqsaa badan anintaasa kusoo gaabanaya waa maasanta waad mahadsantihiin waxaan jeclahay inaad mahad celiyo maxamed deeq cabdi madar oo ku sugan dalka sweden aadan afey oo ku sugan magaalada kismaayo xildhibaan shire oo isna ku sugan magaalada kismaayo iyo maxamed wiilwaamo oo ku sugan magaalada mombasa ee dalka kenya oo dhammaantoodii kala qayb galay barnaamijka faaqiidaadda toddobaadka ee maanta oo jimcaha aad dhegaysanayseen dhammaantiin aad baad u mahadsantihin adiga
salaamu calaykum dhegaystayaal intaas ayuu barnaamijkiina nagaga dhan yahay intaynu dib u kulmi doonno sidaas iyo jimco wanaagsan
maxamed cabdi xasan sandheere ayaa nala socodsiinaya barnaamijka faaqidaada toddobaadka halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga v o a haatanna waxaad nala dhegaysataan heesta onkod
yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye adduunkod yahay jacaylku iyo roob soo iftiin waye gooyna soo cabaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa gooyna soo abbaaray anigu waanu yeedhi lahayo allaha aan ka bari ilaayo haddaan soo marudhan lahaa markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray ayuu rugadaa in baday markayse kuu ahaatay afkaygana ku furfuray dan lakamayeed baxee allaatise lagu socdaaye nasiibkan la eegayaa danakamayeed baxee sidii sidii gololka ree ayaan ku agmeeraya anigoo cawa
heestaasina waxaa ay ugu dambeysay baahinteeni fiidnimo ay wediintu kugu soo jeedinayaan caashi ibraahim aadan caashi cuudi anagu waa ibraahim xasan daaldurey waxaana ay ahayd soo saaristii iyo farsamadii jimi fariga intaan mar kale kulmi doona nabadgelyo
yaad og tahay jacaylka oo aan iska hubo ammaantaada niyo bahyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen niyo bahyuma qabeen haddaan kugu dhammaysan lahayo warkiyo qalbigaygu mid kale indhuhumay qaban kareen markuuse aadmi galay asqiyo aan talo lahay ayuu rugadan in baday admi galay asqiyo aan talo lahay ayurudadan ibadan kamayeed baxee allaatiisa lagu socdaye nasiibkan la eegayaa